Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaal qodobada wararkeeda kuga hayna waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka oo sheegay in wadahadalada dowladda iyo mucaaradka ay u muuqdaan amaba u arkayo kuwo wakhti lumisa ay shacabka ku nool gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya gaar ahaan dhinaca bari ee gobolkaasi oo laga codsaday in ay qeyb weyn ka qaataan dagaalka al-shabaab ka dhanka ciidamadana ay garab siiyaan iyo shacabka dalka zimbabwe oo u dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka madaxtinimada waddankaasi subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn waa arbaco labaatan iyo saddex bisha sideedaad labada kun iyo labaatan iyo saddex kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan madaxweyne ku-xigeenka dalka rikaati kashago ayaa waxa uu sheegay in wadahadalada socda ee u dhexeeya isbahaysiga mucaaradka azimiya lamoja wan kenya iyo maamulka talada wadanka ayaa ee kenya kuwanza ay yihiin kuwo u arko kuwo aan qiimo weyn ku fadhin waxa uu cadeeyey in wax natiijo ah aysan kasoo bixi doonin wadaxaajoodyada u socda labada dhinac kashago ayaa waxa uu tilmaamay in wadahadalada ay yihiin kuwo ay mucaaradku wakhtiga uga luminayaan kenyaanka ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa soo hadal qaaday kulankii magaalada mombasa ay ku yeesheen hogaamiyaasha waa ay ku yeesheen hogaamiyaasha azimiyo raila odinga iyo madaxweynaha waa hogaamiyaha azimiyo raila odinga iyo madaxweynaha dalka william ruuto waxa uu tilmaamay in kulankaasi uu ra-iisul wasaarihii hore ee wadanku soo bandhigay danihiisa gaarka ah kashago ayaa ku andacoonaya in master odinga uu codsaday awood qeybsi iyo isgacanqaad la xiriira heshiis siyaasadeed wuxuu intaasi ku daray in hogaamiyaha azimiyo uu sidoo kale codsaday saddex jago oo safiirnimo ah inkasta oo dalbaadkaasi uu madaxweynaha wadanku ka diiday ku-xigeenka madaxweynaha rikaati kashagwa ayaa sheegay in keliya rayle lagala xaajoon karo in uu ka fadhiisto saaxadda siyaasadeed maruu arrimahan ka hadlayay ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayuu sida tan yiri Hii mazungumzo yanaendelea inaongozwa na mheshimiwa Kalonzo. Hapo hakuna kitu kungojea. Ile mazungumzo Kalonzo wametumwa, hakuna kitu hapo ya kuzungumza. Raila tayari atasema mambo yake, alimalizia Mombasa. Hii ni mambo tu ya kuzungusha Wakenya, kuzungusha Wakenya. There is nothing. Ametafuta rais juzi, hakuja na Kalonzo. Hakuna mambo ya Kalonzo aliongea, aliongea mambo yake. Yes, hakuna kitu ya Kalonzo alitaja, aliongea mambo yake ya mtoto wake ya bibi yake na watu yao. Sasa hii mazungumzo ametuma Kalonzo pale kwa ajenda, hakuna maji ya Mkabani, hakuna polea, hakuna barabara. Sasa Kalonzo, kiongozi wa heshima na Wakamba, mtu amesoma, a doctor, mtu ya sheria, amepewa ajenda kwenda kuzungumza mambo ya kuzunguka ramu. Huyu Raila hakuna kitu anatafuta, alitaka tumpatie serikali uzu mkate, tukasema hakuna. Alitaka ati handshake, tukamwambia hakuna. Asema apatiwe ambassador tatu, tukamwambia hakuna. Tukasema ukitaka pesa kidogo ya kukula, we can discuss. Ukienda nyuma, aende akiendanga.
dhanka kale madaxweynaha dalka william ruuto ayaa wadahadalada ku tilmaamay kuwa aynan dani ugu jirin kenyaanka kuna majamaa bado wanatuzungusha ati wanatafuta kazi ati wanatuzungusha ati tuongee ati ndio kazi ipotekane sijui wapi ati kazi ya nani ati nusu mkate sijui nini mimi nataka niwaulize nyinyi mnataka hii mambo ya tuendelee na mambo ya nusu mkate sijui na, na sijui nini ah bana hiyo watu nimeambia wakwende kabisa hamburey watanga molongo ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha guud ee maamulka canshuuraha dalka waxa uu bedelay james mburu oo lagu khasbay inuu xafiiska baneeyo dhammaadkii maamulkii madaxweynihii hore ee dalka uhuru kiyaata magacaabidda mas-uulkan ayaa waxaa sameeyey amaba shaaciyey wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka oo jaraa-idka dowladda ku daabacay fidnimadii salaasada magacaabidda ka hor ninkan waxa uu ahaa agaasimaha maamulka shirkadda magrage capital limited ilaa iyo bishii maaj ee isla sanad waa bishii maaj ee sanadkan waxa uu horey usoo noqday gudoomiye ku-xigeenka guddiga dakhliga c r e intii u dhexeysa waa labada kun toddobiyo tobankii ilaa saddex iyo labaatankii waxaa kale uu horey uga soo shaqeeyey afcab oo waa afcab investment magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa oo uu ahaa madax sare waxa uu sidoo kale shahaadada masterka ee maareynta ganacsiga uu ka qaatay jaamacadda benesvela isagoo sidoo kale halkaasi amaba hadda xilkaasi la xiriira waaxda canshuuraha maamulkooda lagu wareejiyey
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
nabadoon maxamed xasan xaade oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa baaq u diray shacabka ku nool deegaanada bariga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana uu ku booriyey inay garab istaagaan dowladda iyo ciidamada dowladda ee howlgalada al-shabaab ka dhanka gobolkaasi ka wada waxa uu sidoo kale nabadoonka bogaadiyey howlgalka xoogan ee ciidanka xooga soomaaliyeed ay ka wadaan deegaano ee al-shabaab laga xoreeyey sidoo kalena deegaanada gobolka galgaduud ee dhiman la rajeynaya in ciidamadu ay dhowaanahan gaaraan shirkayga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay guusha ay hanteen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada cabsilayda la yidhaahdo oo maaragtay kaabayey guulaha ay gaareen ay ka gaareen muxuu ahaa meelo ka mid ah gobolka galguduud tuulooyin degmooyin webxo iyo meesha la yidhaha cilmiigaag jaaw coosweyne iyo meelo lamida iyo kuwa aan rajeeyin hadda inay gaaraan guulahaas waxaan leenahay hambalyo waa runtii wax lagu naalloo karo ciidanka soomaaliyeed oo milatarigan soomaaliyeedna waxaan leenahay ilaahay garabkiina ha galo guusha kuwa hantaa allah idinka dhigo waa u ducaynaynaa waana ku farxaynaa in khawaarijta maaragtay laga gacan sarreeyo arrintaasaan rabnaa inaan ka hambalyano ummadda soomaaliyeedna aan maaragtay ku farax gelinno marka waxaan leenaha mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badanba waad mahadsan tihiin guulaha runtii aad soo hoyseen ciidamaduna waxaan leenahay maanta iyo shalay iyo daraad waxay ku jireen duulaankaasi ku jireen lagu gebagabaynaayo khawaarijta lagu soo afjaraayo marka mar koobaad iyo mar labaadba waxaan leenaha waa mahadsan tihiin ka gacan sarraynta khawaarijtana ilaahay ha idin fududeeyo meelaha ay ku harsan yihiin in maaragtay la baacsado waxaan leenahay waa wixii soomaaliya ay u fadhido oo guusha maaragtay gebagabadoodii shacabka soomaaliyed meelay joogaanba waa kuwa idinku faraxsan waa kuwa idingarab taagan waa kuwa guulaha aad gaaraysiin aad uga hambalyaynaayo wakhtiyada soo socdana waxaan rajeehaynaa in lagu sii siqayo ceelbuur iyo galhareeri iyo meelaha weli ay ku harsan yihiin oy gabaadka u ah marka waxaan leenahay garabkiina laha galo horuu socda annaguna insha allah waxaan leenahay ilaahay baan idinkaga rajeehaynaa inuu guusha idin hansiiyo waxaa kaloo rabaa inaan dadka uga baaqo hadda gacantooda weli ku harsan oo meelahay ku gabaadayaan ku sugan oo shacabka soomaaliyeeda oo labadaas degmo ay uga horeeyaan waxaan uga baaqaynaa inay maaragtay gacantooda ka baxaan meelaha ayaga ku dhomaas inay ka tagaan inay ku soo laabtaan meelaha la xoreeyey oo hadda webxay ka mid tahay iyo meelaha kaleba iyo cows weyney dhulkaas inay ka dhigtaan ciidamada gabaad meesha ay iyaga ka aadayaan oo ayaga ay maaragtay ag joogaan inay ka cararaan ay u cararaan dowladda iyo ciidamada ama magaaladaba ay ku soo laabtaan magaaloonka inay banneeyaan ma ahan inay guryahooda hantaan inay guryaho guryahooda ka shaqaystaan inay guryahooda ku noolaadaan marna inaysan bannaanka u bixin oy aaminaan ciidamada haddii ay ka baqaayeen ama ayagu ay u sheegayeen suxun wax ugu sheegaayeen oo waa baxaayeen iyo berriyi laabana ay dhehayeen may taas waa dhammaatay wax laabasho layidhaha ma jiraan dhulka waa la qabanaa madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dagaalkan horkaca mid laga laabanaya ma aha waa inay aaminaan dowladooda iyo askartooda iyo dadka maaragtay ayaga xoraynaya oo raba inay sharaftoodii iyo sumcadoodii iyo soo celiyaan karaamadoodii waa inay dadkaas aaminaan intaasaan ayagan u baaqaynaa waa inay maaragtay weliba ay dhinaca kacaan oo iyaga caawiyaan ilaa waxaa weye cadow la dagaranaya iyaga daashaday oo muddo badan ragaadinayay taasna waxaan ku dhiirigelihaynaa dadka shacabka oo degaanada ku sugan waa inay dowladda usoo carra inay ka cararaan maaha waa inay ciidanka usoo carra inay ka cararaan maaha shacabka saasaan ugu baaqaynaa inay aamini doonaan warkaaskayna ku qanci doonaanna waa rajeehaynaa insha allahu mar wixii maanta ka dambeeya dhibkooda waa dindaynaa dad xor ah oo degaanada u tashada oo waxbarasho hela oo xuquuqdii degaan leeyaho dhan helaad noqon doontaan cisigiin iyo sharaftiinna waa soo laabanayaan biidnillahi kariim marka inaad saas ogaataana rabna waana loo soo guura waa lagu soo socdaa degmooyinka iyo tuulooyinka iyo dhulka dhan waa lagu soo socdaa wax layidhaha ka naqasha ma jiraan saas ku talagala ha cabsanina yay idin cabsi gelinin warka ay sheega waxba kama jiraan warka kahana nimankaas wakhtigoodu waa dhammaaday laba shirkadood oo soomaaliya iyo turkiga laga kala leeyahay ayaa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxay ku kala saxiideen heshiisyo xal loogu raadinayo qashinka faraha badan ee magaalooyinka soomaaliya dhooban shirkada nadaafada magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ka shaqeysa ifi iyo hay-adda m two ee dalka turkiga laga leeyahay ayaa waxay kala seexideen heshiis ku saabsan maareynta qashinka islamarkaana ay ku tilmaameen in qashinka koronto loo bedelayo ama laga dhigayo si looga faa'iideysto gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo madasha ku sugnaa ayaa ka hadlay haddii qorshahan lagu guuleysto faa'iidada uu ummadda soomaaliyeed u leeyahay maalin dhoweyd ayaan isu nimid walaalahayna turkiga ee ka socdo dalka turkiga ee kambaniga halkaas ku qoran magaciisa ka socdo iyo walaalahayna shirkadda iyagana ifi waan ka wada hadalnay arrinkaani in loo baahan yahay maareynta qashinka runtii ifi iyo kambaniga oo hal kambani isku ah ayaa dowladda hoose heshiis la geli doontaa sida loo maareynayo qashinka iyo goobta lagu maareynayo salaan kabacdi waxaan rabaa marka u horeysa inaan hambaliyeeyo labada shirkadood oo shirkada turkiga iyo shirkada soomaaliga ah ee halkan maanta heshiiska ku saxiixanaysa oo heshiis maqashinkii oo koronto laga dhalinayo waa horumar weyn walaalahan turkigana tiknolojiyadooda iyo farsamadoodana aan kala faa-ideysanayno kambani soomaaliyeedna uu la falgalayo aase rog ahaan aadan usoo dhaweynaa marka u horeysa siduu madaxweynuhu u sheegay dhammaan wadanka waxaa u furan maalgashiga xorta inay wada maalgashadaan shirkadaha wadanka laga leeyahay iyo kuwa dibadda iyagoo waafaqsan nidaamka sharciga ee dastuurka u yaala wadanka xeerka la asixiyey ee korontada sharciga korontada in ay isla maalgashadaan oo isla shaqaystaan oo wax isla qabsadaan yaa qorshuhu yahay ugu dambeyntiina dalka waa dadka wadanka zimbabwe ayaa waxay maanta arbacaha u dareereen goobaha codbixinta doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa baarlamaanka iyada oo ay ololaha doorashada wadankaasi hareeyeen rabshado iyo cabsi laga qabo in codadka laysdabamariyo madaxweynaha dalka zimbabwe amasom anagagwa ayaa isagoo sideetan sano jir ah waxa uu doonayaa in dib loo doorto waxaana uu uu ku ololeeyey ballanqaadyo ay ka mid yihiin in uu keenayo amaba uu hirgelinayo horumaro kaabayaal cusub ay ka mid yihiin ninka ugu adag ee managagwa kula tartamaya xilka ugu sareeya wadankaasi nelson jamisa oo afartan iyo shan sano jir ah ayaa waxa uu hogaaminayaa xisbiga c c c xisbiga c c c ah ayaa waxa uu ka cawday in xabsiga loo taxaabay xubnahooda lana xiray ololihiisii iyo in waxyar oo ka mid ah wararka la xiriira ololahooda ay ka helaan telefishinka qaranka dalkaasi warka kala socoteen sta f m codka gobolka waqooyi bari waaniga intaas anigu faadma soo jeedin maxaad nuu farsabeynayay warkaan warka xigantaa ku kulmayno nabade